maamulka degmada marka iyo laamaha amniga ayaa awaamiir culus ka soo saaray beerista iyo ka ganacsiga xashiishka kaasoo muddooyinkii dambe aada ugu soo badanaya bulshada degmada ganacsigii beerista xashiishka ayaa khatar amni ku ah ammaanka guud kaasoo meesha ka saaraya shaqooyinka ay qabtaan laamaha ammaanka gudoomiyaha degmada marka cismaan muuse maxamed ayaa ka waramaya amarkan isagoo bulshada ugu digay ka ganacsiga iyo beerista xashiishka
maanta aan fulinayna go-aanadii oo waayahan maxaa lahay shirkan ku qabanayna magaalada kaasoo ahaa in la ceebtiro maxaa lahay waxyaha loo yaqaano maandooriyaha maanta waxaa joognaa beerihii buufo janaal dhexdooda ahaay maanta intaanu maxaa lahay geedan ka siibin oo xashiish ah maanta wixii ka dambeeyna insha allah waxaa samayn doonaa r b oo ciidan isku dhaf ah oo nabasuud iyo booliis iyo militari iyo dadka deegaanka ciidan ka mid ah waxaa rabnaa in maxaa lahay awaamirta maamulka soo baxday iyo laamaha amnigaba waxaa rabnaa cid allaal ciddii maalin maanta kadib oo wax beerto iyo wixii u tabciyim inaan ka jarno ciddii dhaqdhaqaaq samaysan meesha in lagu dilo magaaladan maxaa lahay waxaa lasoo gelina qoontiyaash waxaa amreynaa in si maxaa lahay si oo fiican loo baaro doomaha dadka jooga iyo jagboontaashka magaalada soo gala magaalada marka waxaan leenahay si fiican loo baaro cid allaal ciddii lagu soo qabto insha allah maxkamadaha horgeynayna hadduu ilaahay idhaaho waxaan waxay naga fidneeyeen maxaa lahay ciidamada waxay naga fidneeyeen maxaa lahay bulshadii magaalada waxay naga fidneeyeen maxaa lahay ilaa heer culumada anaga qabsatay gaartay waxaa dhan meeshaan dowladaha ka dhisan annagaa maamulka ah laamihii amniga waa iyagoo dhan booliis nabasuud militari oo uu hogaaminayo maxaa lahay gudoomiye ku-xigeenka amniga marka waxaa leeyahay tali waa amran tahay maanta wixii ka dambeeyay ciddii lagu arkay iyadoo waxaa beerayso maxkamadan geynayna hadduu ilaahi raha annaga ka maamul aha markaas waa naga baxay qaybna waa ka nahay maxaa leeyahay howlgalka hadduu ilaahi raha annaga aan herboodeyno cid allaale ciddii lagu soo qabto oo maxaa leeyahay iyadoo xashiish tabceeyso ama iyadoo xashiish waddo toos maxkamada u geynayna hadduu ilaahi raha waxaa rabnaa laakiin in la sameeyo r b isku dhafa in la sameeyo in shaqaale la helo oo maxaa lahay geedahan guraan ka shaqeeya la helo amarka guddoomiyaha ayaa kusoo aadaya xili degmada marka ay wajahayso amni xumo taasoo ay sababtay maandooriyaha kusoo badanaya degmada